dhegeystayaal halkani waa raadiyo harwanaag oo aad aalaaba ka dhegaystaan shabakada caalamiga ah ee harwanaag news com dhegeystayaal waxaa maanta halkan idinka soo tuminaynaa barnaamijkii muusiga iyo salaamaha waxaana idiin daadiinaya maanta anigoo ah muniir axmed cigaal idinkana soo tabinaya wadanka ingiriiska dhegeystayaal barnaamijka sida magaciisaba ka muuqata waa muusika iyo salaamaha fanaan buu jecel yahay qof kastaa fanaan buu ka helaa qof kasta heesbaa isaga taabataa inkastoo dadku xagga jacaylka ay u wada badan yihiin haddana annagoo koobigna koley dooqina inkastoo aanan koobi karayn waxaa maanta barnaamijkan waxyaabaha idinku hayo ka mid a waxaa kaloo dhegeystayaal maanta barnaamijka aan idinku hayaa
tiinkii arooriyo cadceedi adduunkaay iftiinkii arooriyo cadceedi adduunkaay ana arag sidaada ana arag sidaada imanka deeqde
ugu dambayntii dhegaystayaal waxaan barnaamijka inoogu martiya oo maanta aan idinku hayaa fanaanada caanka ah maryan mursal ciise oo dabcan ah fanaanad aada iyo aad fanka soomalilan iyo soomaaliyaba uga caan ah koley markii magaceeda maqlaan dad badan baas qaban doonee maryan mursal waxay dhowaan qaatay heesta caanka ah ee somalilan oo dhan wada kicisay waa somalilan nabad ku seexato nabad sugan itaal waxaan leeyahay maryaney maxaad maanta barnaamijka harwanaag news ee muusiga ee salaamaha u haysaa waayahay maryan mursal ciise waxaan malay inaad ka wada hesheen fanaanad daacodka dahabiga aleh barnaamijka ayaan dabcan idinku hayaa qeybihiisa dambe waayahay dhammaan dadkan waxay hambalyo u dirayaan dhegeystayaal barnaamijka aynu furan doonaaye dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan mustafa cismaan ibraahim iyo fawise jaamac faarax aabo xamse xasan ibraahim hooye maymuun faarax guureeye hooye cali shire faarax siciid xasan ibraahim hooye caasho saleebaan diiriye jibriil xasan ibraahim garaad injineer maxamed xasan ibraahim mawliid cismaan ibraahim maxamed cismaan ibraahim maxamuud cismaan ibraahim cabdi cismaan ibraahim sharmaarke xasan ibraahim cabdi xakiin xasan ibraahim shuhri xasan ibraahim iyo xaaskeeda iyo caruurteeda leyle xasan iyo xaaskeeda iyo caruurteeda deeqa xasan iyo odaygeeda iyo caruurteeda dhammaan dadkaas waxay hambalyo u dirayaan bay leeyahay mudane mustafa cismaan ibraahim iyo marwo fawsa jaamac fawsa jaamac faarax raalli ahaad hadee magaca kuga murgada magacyada cusub ee soomaaliya kumay soo qorin halkay ku aqalqaleen oo aqalkooda ay dhacay bay leeyihin waxay leeyihin noqda kuwii isku waaro barbasha iyo barwaaqana kaleen annaguna haddaan nahay shabakada harwanaag waxaan leenahay ilaahay ha idiin aqbalo guurkiina waayahay warqadda labaad iyo xaggeena waxaynu soo ciyaaraynaa maanta waa farxaan yuusuf cawaale naxar iyo saynab maxamed jaamac naaqhude dhammaan dadka hoos ku qoran oo kale ah cabdinajax maxamed xaaji tuux sacad maxamed cali maxamed cilmi xuseen saciid maxamed aadan xamari maxamed xasan mataan briis aadan warsame cabdi muna baashe dariir cabdirasaaq xaaji faarax cawaale cabdi bacaw munamaax cabdi fataax cali samatar xasan maxamed xasan maxamed shire maxamed cali cabdi siciid saalax shire mukhtaar isxaaq cali axmed cabdi carte cabdicasiis maxamed axmed khaalid cabdi shiil kayse faarax kadiye maxamed axmed cawaale sahre yuusuf cawaale axmed yuusuf cawaale maxamed yuusuf cawaale farxiye axmed cawaale khadar axmed cawaale nasre axmed cawaale waa samiiro maxamed jaamac naaquude sacdiya maxamed jaamac naaquude maxamuud maxamed jaamac naaquude shukri maxamed jaamac naaquude sahre maxamed jaamac naaquude sheekh cabdifataax caydiid xaaji ibraahim cabdilaahi xuseen qalbi khaliif maxamed warsame xinwaal kaltuun aadan muuse kaltuun walo dhammaan dadkaas oo kala jooga wadanka ingiriiska norway as jamhuuriyadda somalilan waxay hambalyo aroos u dirayaan farxaan yuusuf cawaale naxar iyo seyre maxamed jaamac naaquude oo arooskooda ka dhacay wadanka ingiriiska caasimada labaad ee birmingham waxay leeyihiin noqda kuwii isku barwaaqoburshay barwaaqana kale ilaahay uga khayr qaba ha idinkala siiyo annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin waayahay hadaynu nimaadno warqadeena saddexaad dhegeystayaal hambaliyo waxay leeyihiin axmed cali cabdi iyo taysiir cali kaafil oo meherkooda ka dhacay bay leeyihin magaalada hargeysa caasimada jamhuuriyadda somalilan weeyaane dhammaan dadka hoos ku qoran oo kale ah faysal cali kaafil idil faysal cali kaafi mukhtaar faysal cali kaafi sagal faysal cali kaafi cawo faysal cali kaafi cawaale faysal cali kaafi muna faysal cali kaafi xamde faysal cali kaafi xukun diiriye jaamac samiira axmed faarax iyo caruurteeda dhammaan dadkan oo kala jooga bay leeyihiin wadanka england iyo sweden waxay tahniyad iyo hambalyo u dirayaan bay leeyihiin axmed cali cabdi axmed cali cabdi iyo taysiir cali kaafi oo meherkoodu ka dhacay magaalada hargeysa caasimada jamhuuriyadda somalilan taarikhdu markay ahayd labaiyo labaatanki bisha juun ee labada kun iyo sagaalka waxaan leenahay ay leeyihiin ilaahay idinka dhigo labadii isku raaga ubad kheyr qabana kala hela dhammaan annaguna waxaanu leenahay aamiin aamiin halkan waa ogeysiin bay kusoo qoreen aad baad mahadsantiin waayahay waxaynu kaloo ahay haddaynu soo qabanno warqada kale ee maanta halkan lagu ciyaaraya waa saciid faysal cali waraabe iyo barwaaqo siciid naaleeye oo arooskoodu ka dhacay magaalada toronto waa north america iyo xaggaa iyo canada e waaye saciid faysal cali waraabe waxaan malay inuu dhalay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee faysal cali waraabe waaye waxay leeyihiin siciid faysal cali waraabe iyo fahmigiisa maxamed axmed xandulle iyo faamiligiisa waa english bay ku qorantay laakiin waana turjuneeye cabdulqani maxamed iyo faamiligiisa ibraahim cumar iyo caruurtiisa cumar mahdi iyo faamiligiisa axmed ismaaciil iyo faamiligiisa aadan maxamuud iyo faamiligiisa maxamed aadan iyo faamiligiisa khadar khadar kuun iyo faamiligiisa cabdi xuseen diiriye iyo faamiligiisa khadre aadan jaaquur faatimo aadan jaaquur suhuur cabdilaahi dhammaan dadkaas waxay hambaryo u dirayaan saciid faysal cali waraabe iyo barwaaqo axmed siciid naaleeyo oo arooskoodu ka dhacay magaalada toronto haddaanu nahay baahda harwanaagniis waxaan naguna leenahay siciidow hambalyo waanu idiinsoo hawada idiinsoo marina ilaahay idinka dhigo labadiisku waaraa ubad kheyr qabana kala helaa waayahay halkaa dhegaystayaal dabcan mar haddii aan idinku barnaamijka heesa mamacaan baa idinku marti ahaa waa inaan horta mid idiinsoo qabtaa si aad ugu yara nasataan hadda waxaan idinsoo qabanayaa heystii koowaad ee barnaamijka dhegeysti wacan
inaad tahay ogaada kamaan garan ogtahay jacaylkuna eebaadu siduu halis wadnaha kaala eegtu annaa ulahi daray maogtahay jacaylkuna eebaadu siduu halis wadnaha kaala eegtu annaa ula xidaray ambabaxaye socodka inaan eebbay u qaadin ambabaxaye socodka inaan eebbay u qaadin adiguna dheh amiin axadigana ha fududayne axadigana ha fududayn ambabaxaye socodka inaan eebbay u qaadin ambabaxaye socodka inaan eebbay u qaadin adiguna dheh amiin axadigana ha fududayn axadigana ha fududayn sida mayay arooryaan amaylaabiyalaho waayahay afkaaga cana lagu qabay baan leeyahay haddaynu intaa kaga gudma dhegeystayaal war aynu soo qabsanno warqadayna halkay kasii wadano dhammaan akhyaartani waxay hambalyo iyo dhalasho u diray hambalyo dhalasho u dirayaan bay leeyihiin xasan cumar xasan ina foolyare iyo nimco sheikh cismaan aw yuusuf oo ku- oo gabadhii ugu dhalatay mala magaalada hargeysa waayahay aabo cumar xasan rooble cumar Far- foolyare hooyo caasha cabdilaahi cabdi iyo caruurteeda oo kale ah cabdi cumar xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa maxamed cumar xasan xaaskiisa iyo caruurtiisa khadar cumar xasan adeero maxamed xasan rooble jees hooyo luur jaamac maxamed iyo caruurteeda kowsar maxamed xasan ruqye maxamed xasan iyo saalim maxamed xasan aabo sheekh cismaan aw yuusuf hooyo aadan xirsi cali iyo caruurteeda oo kale ah leyla sheekh cismaan aw yuusuf cabdir- cabdiqaadir sheekh cismaan aw yuusuf xaliimo sacde sheekh cismaan yuusuf xamde sheekh cismaan yuusuf nuur sheekh cismaan yuusuf hooyo aamino qorsheel iyo caruurteeda khadar yuusuf ibraahim iyo caruurtiisa khadar balaayacas khadar yuusuf ibraahim iyo caruurtooda nuure yuusuf ibraahim nuure Balaayac- nuure bilaayacas odaygeeda siciid xuseen geelle iyo caruurtooda sabaad yuusuf ibraahim sabaad balaayacas odaygeeda xariir cabdi iyo caruurtooda ibraahim ismahaan yuusuf ibraahim ismahaan balaayacas iyo odaygeeda saalax aw aadan deeq yuusuf ibraahim deeq balaayacas dhammaan dadkaas oo kala jooga wadanka gudihiisa iyo dabadiisa waxay hambaliyo iyo bogaadin u dirayaan bay leeyihin xasan cumar xasan ina foolyare iyo nimco sheekh cismaan aw yuusuf oo afar iyo tobankii bisha lixaad labada kun iyo sagaalka gabadhii ugu dhalatay bay leeyihin magaalada hargeysa ay waxayna leenahay noqdatii dalkeeda iyo diinteeda anfacda anaguna waxaan leenahay soo barbaro adeero waayahay daynu nimaano warqadeena kale waxaa halkan hambalya cabdirasa looga diraya cabdirasaaq iyo hodan xaashi oo arooskoodu ka dhacay magaalada hargeysa waa caasimada jamhuuriyadda somalilan dhammaan dadkan hoos ku qoran bay leeyihiin waxaa hambalyo qiimo badan u dirayaan arooska cabdirasaaq iyo aroosada hodan xaashi oo arooskoodu ka dhacay halkaas aan idiin sheegay aabo xaashi maxamuud iyo hooyo maryan xaaji aadan nimco xaashi maxamuud fayse caydaruus sahre caydaruus sahre xaashi nuure xaashi khadre xaashi maryan xaashi caydaruus cali ibraahim aamine xaaji aadan xaliimo xaaji aadan xasan cali hodan cali ayaan cali cabdiqani cali dhammaan waxay arooska iyo aroosada leeyihiin gacal iyo sokeeyaba arooskiina lagu farax ilaahayna waxaan ku rajaynaha inuu idinka dhigo labadii isku waara ee ubad khayr qaba kala hela annaguna waxaan idin leenahay aamiin aamiin waayahay haddaynu nimaadno warqadeena kale iyo maanta waxaa halkan hambalyo meher looga dirayaa shire cismaan jaamac cali iyo hoodo maxamed axmed carab oo ay gabadhii ugu dhalatay waa hambalyo meher bay haddana meherkay xagiirahana waa gabadh baa ugu dhalatay bay leeyihiin gabadhii ugu dhalatay haye dabaan dad kale ah amina jaamac candhoole As- candhoole asma maxamed rashiid nimco Sa- saalax saciid cabdiraxmaan candhoole sahre cabdiraxmaan candhoole shub shukri cabdiraxmaan candhoole roode cabdiraxmaan candhoole jaamac cabdiraxmaan candhoole xasan cabdiraxmaan candhoole fardowse cabdiraxmaan candhoole caashe koosaar cali samsam axmed maxamed nimco xasan axmed leyla maxamed nuur aamine aw yuusuf dhammaan dadkaas oo kala jooga jabuuti iyo kanada waxay tahniyad u dirayaan xuseen cabdiraxmaan candhoole iyo seynim cabdi oo gabadhi ugu dhalatay saaxbay leeyihin halkan magaalada otowa ee dalka kanada yaa salaam waxaanu leenahay soo barbaar adeero gabadha halkaa ku dhalatay magaalada kanada ee wadanka kanada waayo halkan haddana hambalyadii way sii wadaan waxay yidhahan xaaji cawad cabdilaahi samatar xaaji- xaajiye hodan cabdilaahi samatar cismaan jaamac cali iyo caruurtida aamine aadan iyo caruurtida yaasiin aadan iyo caruurtiisa aasiya maxamed rashiid a- asma a- asmahaan maxamed rashiid maxamuud axmed a- ammaan aburaas cabdalla maxamed faarax iyo caruurteeda ibraahim shire maxamed iyo caruurteeda saciid cabdiraxmaan candhoole fardowse muxuuse iyo xuseen samsam axmed maxamed khadre jaamac cali K- yaasiin maxamed cabdilaahi shafaad iyo xaaskiisa muxiyadiin maxamed iyo xaaskiisa axmed maxamed rashiid iyo caruurteeda fahime maxamed rashiid iyo caruurteeda dhammaan dadkaasoo kala jooga somalilan suudan iyo canada waxay tahniyad u dirayaan meherka waa laba hambalyo isku dhex jira dabcan bay ahaayeen shire cismaan jaamac cali iyo Hood- hoodo axmed maxamed carab oo meherkoodu ka dhacay dalka america waayahay inantaa dhalatay iyo meherkaa dhacayba laba warqadood oo kaliya warqad kaliya isugu soo wada qoreen waxaan leeyahay waxay halkaasi ka tahniyadayaan allah idiin aqbalo waayahay warqada kale ee aan maanta idiin hayo waxa ay tahay waayahay dhammaan dadkan waxay hambalyo meher u direen naasir cali cismaan iyo faarax iyo farx farax sahra aadan yuusuf oo ka dhacay ceer gaabo waa xagga iyo gobolka sanaage allah iyo buurtii daalan xasuusta markaa sanaagta xasuust- sanaagta maqle eh waayahay dadka kale ah muxii mustafe mustafe xaaji aadan jaamac miro dayax weerar cabdisalaan dayax weerar xasan dayax weerar aadan dayax weerar malyuun dayax weerar leyla dayax weerar cusub dayax weerar axmed dayax weerar mustafe cabdi cawad cali indha deero allah mustafe indha deero waa saaxiibkaygii weynaa weeyaan mustafe indha deero waa yaasiin cabdi cawad cali indha deero asmaa cabdi cawad cali indha deero xuseen cabdi cawad cali indha deero iyo dhammaan reer cabdi cawad cali indha deero cabdiqaadir goodir سعيد كودر عبد القني خ- خضر علي ع- عويل حسن حسين فارح حسن حسين شمس الدين محمد أحمد وشمس الدين محمد عسان مولانيا مصطفى محمد أحمد نديرة سعيد نوح صالح حمد خضر عود عبدي جامع أحمد رودي هو يهودن علي بري أبا علي حسمان حاجي قيلي موسى إيه رير كيسة أبا آدم يوسف إسماعيل أحمد آدم يوسف إسماعيل حسن يوسف إسماعيل يعروتيسة أبا علي عثمان فارح سارة علي عثمان عبدي وهاب ورسمي أحمد لما dadkaas oo kala jooga wadanka Yurub iyo Canada iyo Somaliland waxay hambalyo u dirayaan Nasir Ali Cismaan iyo Marwo Farax Marwo Sahra Aadan Yusuf lama magac bay leedahay malay caarisadu ilaahay ha u aqbale oo meherkoodu ka dhacay magaalada Ceeri Gaabo ee Jamhuuriyadda Somaliland waxaan waxaa waxaan dadka joogaan bay yiraahdeen wadanka Netherlands iyo Holland waxaan leenahay noqda kuwii kalsooni ku aqalgala ubad khayr qabana kala hela aamiin aamiin anaguna aamiin baan idin leenahay waayahay daynu nimaadno soo qaadano warqadeena kale waxaa halkan loogu hambaleynayaa sacdiye maxamed yuusuf iyo xaaskiisa sahra cali sayid maxamed yuusuf iyo xaaskiisa sahra cali kaahin iyo caruurteeda ayaan asal asli iyo fo ay- ayaan asli iyo maxamed jaamac qaalib raalli ahada dhegeystayaal fartay soo yareeyeen ilaahay khayr ha siiya iyo nimco cali kaahin oo halkadkooda ka dhacay magaalada hargeysa shan iyo tobankii bishii lixaad waxay dhammaantood leeyihiin noqda waxay dhammaantoodna kuwa isku waarooba khayr qabana kala hela waayo sahre cali kaahin baa sweden kasoo dirtay dabcan waan gartay dan dhegeystayaal halkaa ku yarnasano kaba tukaalin baa la yidhahdaayo marna waxaynu u yaro kabanaynaa barnaamijkeenii muusika iyo salaamaha marna hambalyooyinka aynu sii wadanahay bal hadda iyo barnaamij heesta labaad ee barnaamijka kusoo dhawaada
afar iyo tobnaadiiqo dayaxii adduunko
tiinkii arooriyo cadceedi adduunkaay afar iyo tobnaadiiqo dayaxii adduunko
tiinkii arooriyo cadceedi adduunkaay markan wegaba markan wegaba indhaxaad u roontuye ana arag sidaada ana arag sidaada
amanka deeqde
amaan madaynayo ayar ban ka shidhe maxaan kugu idhahdaa allah kuu dambeeye ammaantaada inayay miyar baan ka sheege waxaan kugu asteeyaa allah kuu dhameeye
sidii oogta waa beri aylaysiya duunko sidii ubaxa beeraha udgoonkii adduunkay sidii ubaxa beeraha udgoonkii adduunkay ruuxii ibtila qaba ruuxii ibtila qaba lama aamusiye
Maxaan kugu idhahdaa Allah kuu dhameeye ammaantaada inayay yar baan ka sheege maxaan kugu asteeyaa allah kuu dhameeye
sidaan ku ogsanahay aamankii adduunko
sidaan ku aqoonsanay asluubtii adduunkay sidaan ku ogsanahay aamankii adduunko
sidaan ku aqoonsanay asluubtii adduunkay
adan iyo xaawa adan iyo xaawa adhibka lagu abuure
iyaga jacaylkii iyaga jacaylkii u adkaysan waaye
ammaantaada aynayo ayar kan ka shige maxaan kugu idhahdaa allah
waayahay waxaan malaynayaa inaad codkaa tooloonka wada hesheen waxaadayn halkii barnaamijkeeni kasii wadanoo dhammaan akhyaartani waxay hambalyo iyo dhalasho hambalyo dhalasho u dirayaan maxamed aadan xuseen iyo hodan xuseen xasan oo gabadhii ugu dhalatay wadanka mareykanka maasha allah sanadkii waa sanadkii gabdhehe dhammaan reer aadan xuseen iyo reer xuseen xasan hooyo aamine iimaan mustafa cabdi maxamed mustafa janaale allah waa waryihii weynaayo ee harwanaag ee shabakada harwanaag news dot com buu ka tirsan yahay aad baad mahadsan tahay jamaal axmed yaasiin xasan xuseen taani reer maxamuud qalinle iyo reer xaaji maxamuud maxamed cilmi iyo reer cabdi xudhun iyo reer cali ammaan waxay tahaniyo dhalasho farxad u dirayaan maxamed aadam xuseen iyo hodan xuseen xasan oo gabadhii ugu dhalatay taariikhdu markay ahayd tobanka bishii lixaad labada kun iyo sagaalka magaalada ohio ee dalka mareykanka inantaas oo loo bixiyey safiya salaama maxamed aadan xuseen waxaanu leenahay noqdatii dalkeeda iyo dalkeedaba anfacda waxaanu inaguna leenahay bahda shabakada har wanaag news safiya salaama ay soo barbar adeero waayahay hambalyo meher wacan oo wanaagsan ayaa halkan warqadan lagu soo qoray dhammaan dadka magacyadooda hoos ku qoran yihiin ayaa waxay hambalyo aan la soo koobi karin u dirayaan meherka mudane maxamed caynab cabdinuur iyo marwa muna cabdiqaadir oo saddex iyo tobankii bisha juun labada kun iyo sagaalka gabadhi meherkoodu ka dhacay magaalada ceergaabo allah gobolka sanaag weyaan gaar ahaan xaafada samo wanaag yaa salaam gurya sama hargeysa maqli jiray samanaag wanaag dhaceergaabay ku taala waxayna leeyihiin noqda kuwa isku waara ubad kheyr qaba kala hela aamiin aamiin dadkaasi waxay kala yihiin cabdinaasir axmed cabdiraxmaan caydaruus xasan cabdi cabdiraxmaan axmed xasan cabdixakiin xasan ibraahim bashiir siciid maxamuud maxamuud warsame jaamac maxamed xuseen maxamed cawo faarax maxamed leyle maxamed shire iyo dhammaan ardayda fasalada afraad ee dugsiga sare ee xaaji aadan axmed xasan yaa salaam ardayda dugsiga dhigata hambalyadaa diraya meherkaas ka dhacay magaalada ceergaabo ee gobolka sanaag waayahay dhegeystayaal sida aan idiin sheegay kabadkaaleyn baa la yidhaahdaa marba meel baynu isugu yara joogsanaynaye bal hadda dadkii cishqiga iyo jacayl ku hayay kusoo dhawaada heesta saddexaad ee barnaamijkeena
ashhadu ilaahay arkataagay udublii ciidana ka dhigay gogol ashhadu ilaahay arkataagay udublii ciidana ka dhigay gogol webiyadaa cartamay cirifyadaa badkaga xiiray iyo buurahaa culus webiyadaa cartamay cirifyadaa badkaga xiiray iyo buurahaa culus amrigeed adduunyada waxa jira colliyo nabade cayriyo min howlaale amrigeed adduunyada waxa jira colliyo nabade عيريق من حول عليه يا لبا عاشقي عاونك ميتقي عينكين كوغي يا لبا عاشقي عاونك ميتقي عينكين كوغي adna qalafka kuu godhan una seegi maaye ashaq habaaycin adna qalafka kuu qodhan una seegi maaye ashaq habaaycin
waayahay gacal iyo sokeeya bay leedahay warqadani guurkiina lagu farax aamin baanuleyn anaguna yahay tahniyada aroos weeyaan bay leeyihiin waa bile tarabi jaamac iyo xaaskiisa iyo caruurtiisa aamina ase tarabi jaamac isayigeeda iyo caruurteeda luur tarabi jaamac isayigeeda iyo caruurteeda xaliimo kiisi tarabi jaamac odaygeeda iyo caruurteeda as asma tarabi jaamac caruurteeda iyo xaaskeeda caasha xaafuun tarabi jaamac iyo caruurteeda aamina tarabi jaamac iyo xaaskeeda iyo caruurteeda iyo dhammaan qoyska reer tarabi jaamac oo kala jooga wadanka gudihiisa iyo dabadiisa waxay hambalyo iyo bogaadeen aan la soo koobi karin bay leeyihin u dirayaan oo hawada u marinayaan boqorka iyo boqorada allah boqoree cali tarabi jaamac cali hodan iyo farax maxamed aar xaaji xuseen oo aqalkalkoodu ka dhacay magaalada addis ababa ee dalka etoobiya koob iyo tobankii bisha lixaad ee labada kun iyo sagaalka waxayna leeyihiin noqda reerkii lagu nastee lagu nagaado ubad kheyr qabana kala hela annaguna waxaan leenahay aamiin aamiin waxaa kaloo hambalyada halkan wili kasii wada waa isla warqadii injineer maxamed abukar yuusuf iyo xaaskiisa maxamed aadam jibriil kojaar maxamuud aadan jibriil ciro maxamuud aadan jibriil ciro faarax maxamed saleebaan faarax sagal hooyo caasha maxamed cabdile maxamed faarax maxamed sagal xasan faarax maxamed sagal xuseen faarax maxamed sagal waa xuseen keefe iyo xaaskiisa marwe saarax sahra qadan cali cateeye dhammaan dadkaasi waxay hambali iyo bogaadinu dalayaan mexerka aynu hore kusoo sheegnay waayahay mustafe cabdiwahaab guuleed burjabay ayaa halkan wuxuu ka ka hambalyaynaya in akhyaar fara badani ayaale maxamed faarax odowa iyo ruun maxamed ismaaciil oo arooskoodu ka dhacay bay leeyihiin magaalada birmingham cariga ingiriiska anigoo munirababa arooskan ka qayb galay oo xidhiirinayay waxaay dadkaasoo kale yihiin bay leeyihiin mustafe cabdiwahaab guuleed burjabay cabdi jaamac cabdi jaaquur barwaaqo maxamed aadan hani ciise jaamac gaade caashe maxamed aadan xuseen saleebaan wacaf khadar yuusuf cilmi khaliif maxamed warsame dhammaan dadkaas oo kala jooga bay leeyihiin wadanka ingiriiska ireland waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan ayaanle maxamed faarax odowaa iyo ruun maxamed ismaaciil oo arooskoodu ka dhacay magaalada birmingham caasimada labaad ee wadanka ingiriiska waxaan leenahay ayaanle iyo ruunay isku waara oo wada kheyr qabakala hela aniguna waxaan leenahay dabcan aamin aamin khaasatan arooskaas oo anigu aan xiriirinayay waaaleeiskusoobwaaqablasiiywaayahay dhammaan dadkan waxay hambalyo iyo bogaadiyo iyo meher u dirayaan cabdiraxmaan maxamuud yuyaasiin cawaale iyo suhuur cusmaan ibraahim faarax oo ka dhacay hoteelka xaraf ee magaalada hargeysa waayahay maasha allah waa hoteelkii harka qabobaay ee cuntada macaana ee xarafe aaba maxamed yuusuf cawaale iyo aaba cusmaan ibraahim faarax dhammaan ilmo maxamed yaasiin cawaale reer aadan yaasiin cawaale ilmo jaamac yaasiin cawaale iyo dhammaan ilmo yaasiin cawaale mowlid jaamac warsame iimaan sayid iimaan sayid aw cabdi ilma cali cawad cabdi aamine cawad aamine aw cabdi rooble sheikh maxamed muuse maxamuud sheekh cismaan cabdicasiis sidoo kale waxaa hambalyo u dirayaan waxaa hambalyo diraya bay leeyihin injineer cabdicasiis axmed muuse iyo fu-aad xasan cabdilaahi yuusuf xirsi madadaal dhammaan dadkaasi waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan cabdiraxmaan maxamed yuusuf cawaale iyo suhuur cusmaan ibraahim faarax oo meherkoodu ka dhacay shan iyo tobankii bisha lixaad hudheelka xaraf ee magaalada hargeysa ee caasimada jamhuuriyadda somalilan waxay leeyihiin guurikiina ku gaadho bashbash iyo barwaaqo annaguna waxaan leenahay aamiin waayahay dhegeystayaal sidii aan horeba idinku sheegay barnaamijka waxaan idinku hayaa khatimaadiisa fanaanada caanka ah ee maryam mursal ciise tan iyo intaan barnaamijka mid lamid aynu ku kulmi doono waxaan idin leeyahay anigoo barnaamijka idin daadiinayo muniir axmed cigaal ah intii iskursatay allah ha isu barakeeyo inta ismehersatayna guur kheyr qaba ha ku gaadhaan inta caruur dhalatayna ilaahay nabad ha kusoo barbaariyo dhammaantiin waan idinkaga tegayaa salaama iyo heestii maryan mursal ciise
Wait, let me why you love me.